بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني خلاصة أن خلاصين إن قصص الأنبياء وحين هل كان كبلا بيننا qisatu yuusuf calayhi salaam waa nebiga aynu ka sheekaynayno oo labiyo tobnaad koob iyo toban nebi baynu ka soo sheekaynay marka waxaynu ka bilaabaynaa halkan qisatu yuusuf calayhi salaam nebiga labiyo tobnaad buu noqonayaa casharkan koowaad markaa waa muqadime ayaynu uga dhigaynaa qisatu yuusuf calayhi salaam maadaama qisatu yuusuf ay dheer tahay khulaasa marka hore qaabka aynu u samaynayno iyo meesha laga qaadanayo qisatu yuusuf ayaynu muqadimo uga dhigaynaa awalan marka ugu horeysa akhi fillah waxaad ogaataa qisatu yuusuf allah subxaana wa tacaala wuxuu kaga hadlay fii kitaabihi kitaabka qur-aanka ayuu allah kaga hadlay wuxuuna ku soo dejiyey suura kaamila fii suurati yuusuf oo suurad dheer ah ayaa ilaahay ku soo dejiyey qisatu yuusuf bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waxba uuna ka tegin haddaba qofka muslimkaa waxaa ku filan oo raba inuu qisatu yuusuf fahmo inuu suuradda qur-aanka oo suuratu yuusuf uu fahmo ayaa ku filan waayo iyada ayaa qaadaa dhigtay wax ay ka tagteena ma leh idan markaa suuraddaas ayaynu qisadeeda oo dhan asal u ah wixii axaadiida oo ku soo aroorayna waa ku daraynaa laakiin asalka qisadan waxaa laga qaadanayaa waa suuratu yuusuf ibnu kathiirna raximahullahu tacaala iyada ayuu asal uga dhigay markuu qasal ambiyaa ka sheekaynayo oo waxa weeye meel walba qodob walba aayadaha ku saabsan ayuu ku keenayaa waynu arki doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa ay marka leeyihiin culummadu qisadan waxay ahayd atasliya sabirsiin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada la sawirsiinaya khaasatan nebiga oo waxay soo degtay bay leeyihiin culummadu suuraddaani zamankii nebigu uu maka joogay markii sanadkii loo bixiyey caamulxusni sanadkii murugada waxaana loogu bixiyey sanadka caamulxusni nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa difaaci jiray oo qurayshi ay ugu soo dhowaan weyday adeerkiis abu daalib oo nebiga adeerkaaba soo koriyey laakiin aan diintiisa qaadan oo aan islaamin laakiin ayaa difaaci jiray oo odhan jiray wiilkayga lama taabanayo nin oday ah oo laga dambeeyana wuu ahaa waa ku dhici kari waayeen marka qurayshi abu daalib oo jooga inay nebiga waxyeelaan waa ku dhici kari waaye waayo nin odaya oo laga haybaysto ahaa waxaa dhacday marka waa dhintay nebiga adeerkii markuu dhintay nebigu waxa weeye markaas xoogaa waxa weeye nimankii inay ku soo dhiiradaan ayaa markaa dhacday wax yar markuu joogayna waxaa dhimatay khadiija bintu khuweyla oo nebiga adee nebiga xaaskiisii ahayd oo aad iyo aad nebiga u garab istaagtay xoolaheedii iyo nafteedaba la garab istaagtay oo murugada iyo dhibta iyo waxa weeye mashaakilka ay ku hayaan qurayshi ka baabi'in jirtay oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u garab istaagtay naf iyo maalba ayaa dhimatay sanadkaa markaa ayaa waxaa loo bixiyey caamul xusin markay saa dhacday marka nimankii qurayshna ay nebigii is yidhaahdeen alleyla maanta aad markaa aad wax walba ku samayn kartaan oy dhibaateeyeen ayaa waxaa soo degtay markaa suuraddan oo ka sheekaynaysa qisatu yuusuf calayhi salaam meesha ay iska khuseeyaanna waxaa weeye sabirkii uu sabray nabiyullaahi yuusuf markii la dhibay walaalihii dhibeen waxa weeye masar lagu dhibay mashaakil uu maray xabsi uu galay mashaakilkaasoo dhan waxa uu kaga gudbay sabir iyo dulqaad haddaba waxa u dhacaysaa markii qisadu nebi maxamedna waxaa la leeyahay sabir iyo dulqaad kaga gudub arrintan waayo nebiyadii kaa horreeyey baa saasoo kale sabir maray waxaynu arki doonnaa nebiyullaahi yacquub oo isagana sabraya waynu soo marnay laakiin aayadahana waa ku dhex jirtaa isaga oo xusni iyo murugo waxa weeye la indhabeelaya oo waxa weeye aad iyo aad u murugooday marka waxaa leeyahay nebiyadii baa saa u soo sabraye sabir nebi maxamedow dhibta lagugu haya waad ka baxaysaa oo wanaag oo dhan baad gaari doontaaye sabir weeye macnuhu marka waxa uu imaamu baqawi ka wariyaa aayaddaa marka uu fasirayo inoo imaan doonto naxnu naqusu calayka axsana alqasas ayuu waxa uu yidhaahdaa uu ka wariyaa cabdullahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi cabdullahi ibnu cabbaas maa samica suurata yuusuf maxsuunun ila staraaxa qofkii maqla isaga oo murugo kasta haysa mar hadduu suuratu yuusuf maqlo oo lagu dul akhriyo waa istareexayaa oo wixii oo dhan waxa weeye fudayd bay la noqonaysaa waayo waa inaad isbarbar dhigtaa waxa weeye nabiyullaahi yuusuf dhibaatada la mariyey iyo dhibta ku haysa isbarbar dhig markaas waxaad ogaanaysaa inay maaragtay dhibtaadu ay wax fudud tahay sidaa daraaddeed marka sabir iyo wanaag baad la imaanaysaa taas ayay culummadu markaa ku tilmaameen haa waayo waa qisa cajiib ah oo waxa weeye sabir iyo dulqaad iyo wanaag ina faraysa waxa ay maaragtay allah uu ku bilaabay qisatu yuusuf suuradda kaamilkeeda bilowgeedaba markii muqadimada hore labada aayadoo hore hordhacay u noqotay oo yidhi allah aliflaamra maaragtay bismi illahi raxmaan raxiim alif laamra marka alif laamra waa xuruufu lmuqadaca oo waxa weeye tafsiirka lagaga hadlaa hadda ma aha qasdigeennu allahu aclam bimuraadihi baa la yidhaahdaa waa laga gudbaa allah waxau yidhi tilka aayaatu lkitaabi almubiin tilka taasi aayaatun aayada weeye ee qur-aanka la ishaaraya tilka aayaatu lkitaabi almubiin ay macnaha almubiin albayin alwaadix liman tadabbaraha marka qur-aankan aan kugu soo dejinnay waa aayaadkii allah subxaana wa tacaala oo mubiin oo cad qisadan aan kaaga sheekaynayno oo qisatu yuusuf waa min aayaat illaah ilaahay baana kugu soo dejiyey waana qisa waadixa albayin alwaadix aad iyo aad waadix u ah weeye ay liman tadabbaraha qofka tadabbur ku sameeya oo fahma wuxuu ogaanayaa inay tahay qisa cadiima oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu ogaanayaa waayo qofku markuu ku tadabburo qur-aanka waxaa imaanaysa inuu fahmo waxa weye akhbaartiisa inuu fahmo waxa uu ka sheekaynayo inuu fahmo cibarka iyo fawaa'idda ku jirta inuu kala soo baxo ayaa imaanaysa hadduu qofku qur-aanka fahmo wey marka tilka aayaatu lkitaabi almubiin allah waxau yidhi innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun innaa anzalnaahu annaga ayaa soo dejinnay qur-aankan anzalnaahu damiirka waxaa loo celinaya qur-aanka innaa anzalnaahu annagaa soo dejinnay qur-aankan qur'aanan carabiyan ay xaala kowni qur'aanan carabiyan isagoo qur'aan carabiyan carabi loo nisbeeyey ay biluqati alcarab waa bilisaanin carabiyin mubiin aayado badan baa ilaahay ku caddeey luuqadda carabiga ayaa lagu soo dejiyey maxaa saa loo yeelay lacallakum tacqiluun lacallakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna ay tafhamuun inaad fahantaan ood caqliyaysaan ood ku tadabburtaan oo fawaa'idda kala soo baxdaan oo cibarka dul istaagtaan oo markaa ku camal fashaan idan marka waxaa la rabaa qisadan yuusuf in lagu tadabburo oo sabirka iyo wanaagga ku jira qof walba xayaatadiisa iyo noloshiisa markaa u kaga faa'iidaysto ayaa la rabaa Mm. marka waa aayaad wey lacallakum tacqiluun kabacdi ilaahay waxa uu yidhi naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'an wain kunta min qablihi la min alghaafiliin naxnu annaga naqusu kaaga qisoonayna qasa yaqusu waxa weeye macnaheedu qasasku waa qasu lathar ay tatabacu lathar faqsus ilqasasa lacallahum yatadakaru- yatafakkaruun marka eh, ummi muusa markii ay walaasheed kula eh, gabadheedii ay ku lahayd eh, fi suurati da wa- eh, fi suurati alqasas wa qaalat liukhtihi qusiih fabasurat bihi can junubin marka qasasku asalkeeda muqadimadii horena waa kaga soo hadalnay waa qasul athar tatabucu lathar weeye markaad qofka taariikhdiisii iyo arrimihiisii iyo xaaladiisii raacraacdid markaas ayaa la yidhaahdaa qisa laga sheekeeyo waa marka naxnu naqusu calayka axsana alqasas annaga ayaa kaaga sheekaynayna buu yidhi allaah axsana alqasas tii ugu wanaagsanayd axsan waa ee, tii ugu wanaagsanayd wey waa isu tafdiil waa waxa weeye wax ka wanaagsan ma jiraan qiso laga sheekeeye tii ugu wanaagsanayd baan kaaga sheekaynaynaa naxnu naqusu calayka axsana alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan ay bimaa awxaynaa wixii aan kuugu waxyoonnay ay bisababi iixaa'inaa maadaama aan qur-aankan ku waxyoonnay sababtiisa waxaan kaaga sheekaynaynaa qisadii ugu wanaagsanayd hada alqur'aan qur-aankan dhexdiisa ayaan kaaga sheekaynaynaa qisadii ugu wanaagsanayd oo ahayd axsanu alqasas bima awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi la min alghaafiliin wain kunta intaana waa mukhafade wainahu shaaniye kunta waxaad ahayd min qablihi ay min qabli hada alqur'aan qur-aankan intaan lagugu soo dejin ama min qabli haadihi alqisa intaan qisadan lagugu soo dejin la min alghaafiliin kuwa moog baad ahayd oon war u haynin haa aayad kale fi suurati shura allah waatuu ku yidhi maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan ujeedaa walaakin nuura nahdi man nashaa min ibadina. idan waxa weeye allah subxaana wa tacaala ayaa nebiga u waxyooday amaa nebiga marka qisadan loo waxyoonayo ka hor ma ogeyn waayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo awlaadu yacquub iyo nebiga zaman dheer baa u dhexeeya kumaan kun sana u dhexaysa marka ma uu ogaan karo mana uu eh, eh, waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin oo nebigu waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin idan marka see ku ogaanayaa nebigu makuu ku dhashay meel kale ma aadin ma akhriyin wax ma qorin idan ma ogaan kara marka oo iyagoo dhan qisadan ma ay garanayn markaasaa qisadaa dheerarka badan oo kala dhigdhigan ayaa ilaahay ku soo dejiyey allihii khabiirka ahaa oo caliima oo ogaa oo waxa weye markay dhacaysay qisadaani waxa weeye xabad xabad waxa weeye ula socday oo qadaray ayaa allah subxana watacaala uga sheekeeyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed bay ku noqotay qisadii ugu wanaagsanayd oo waxa weeye qiso laga sheekeeyo haa qur-aanka haddaad fiirisid waa qisada ugu cajiibsan waay marka wain kunta min qabli la min alghaafiliin taas ayaa marka lagaaga sheekeeyey wey waxa uu wariyaa imaamu xaakim raximahullahu tacaala fi mustadrakihi waxa uu ku wariyey xadiid waxa weeye eh, waxa uu yiri maaragtay sacad ibn abi waqaas ayaa waxa uu ka warinayaa maaragtay eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay sacad ibn abi waqaas qur-aanka ilaahay ku soo dejiyey anzala allahu alqur'aana nabiga calayhi salaatu wasalaam unzila calayhi alqur'aan fatalaahu zamaanan saxaabadiibuu ku dul akhriyay nebigu qur-aankii lagu soo dejiyey muddo oo dhowr sanaa la joogay fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah low qasastanaa macnaha haddaad qiso nooga sheekaysid fa anzala allaahu allah baa waxa uu soo dejiyey qisatu yuusuf naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan ayaa soo dejiyey oo qiso looga dhigay markaasay waxay yidhaahdeen haddana yaa rasuul allow xadatanaa haddaad noo sheekayso sheeko nooga sheekaysid markaasa allah waxa uu soo dejiyey waxa weeye allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha ilaa aakhir maaragtay aayaad markaasay haddana muddo joogeen markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah low wacadtanaa haddaadna waanisid markaasa allah waxa uu soo dejiyey alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum bidikri illaah wamaa nazala min alxaq ilaa aakhiri aayaat idan marka mowdic shaahidkeenna waxa weeye saxaabada ayaa nebiga weydiistay buu yidhi qisa in looga sheekeeyo markaasaa ilaahay suuratu yuusuf soo dejiyey oo qisada ugu wanaagsana ayaa la soo dejiyey imaamu xaakim xadiidkaa waa saxiixinayaa wa waafaqahu dahabiyu raximah llahu tacaala wuu ku waafaqay waxasanahu xaafid ibni xajar raximah llahu tacaala fii madaalib alcaaliya ayuu xasan kaga dhigayaa wuxuu ku tusayaa marka inay tahay qisa cajiiba saxaabadiina markaa sidaa looga sheekeeyey oo ay markaa qisadaa u qaateen ayuu waxa weeye ku tusayaa idan markaa halkaa waxaa laga qaatay wuxuu yidhahdaa imaam ibni kathiir raximahu llahu tacaala maadaama marka saxaabadii qiso markay dalbadeen suuraddaa loo soo dejiyey ilaahayna uu saa u kala dhigdhigay qiso meel kale ha ka raadinin looma baahna marka israa'iiliyaad iyo inaad marka aadid hore baana muqadimada uu sheegnay inaynu qasasal ambiyaa wax israa'iiliyaada waa ka tegaynaa ku dari mayno waayo siyarka aad bay israa'iiliyaadku uga buuxaan iyo qasaska marka sidaa daraaddeed ma qaadanaynaa nidhi waxaana u diidnayna waxay tahay xadiidka nebiga calayhi salaam xadiidkii jaabir oo imaamu axmed iyo wakayru wariyeen waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa cumar bnu khadaab radiallaahu canhu wuxuu helay warqad ay ku qoran tahay wax ka mida towraad oo yahuudi qoreen markaasuu nebiga u keenay nebigu waa xanaaqo wuxuu yidhi amutahawikuuna yabna alkhadaab wa ana bayna adhurikum ma yahuud baad wax ka raadinaysaan anoo idinla jooga haa ma yahuud baad wax ka raadinaysaan anoo idinla jooga markaasuu nebigu dhaarto wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadii laqad ji'tukum baydaa'a naqiya waxaan idinla imid waxa weeye diin waadixa kitaab waadixa oo aan wax khalada ku jirin baa idinla imid haa laa tas'aluuhum buu yidhi waxba ha weydiinina markaa intaad weydiisaan waxa weeye fa yukhbiruukum ay idiin sheegaan bisidqin fa tukadibuu hadday wax inta inta wax weydiisaan ay wax idiin sheegaan towraad ku qorayd oo xaq ah ood aamin weydaan oo beenisaan haddii xaq baad beenisana waa khatar ama ay idiin sheegaan bibaatilin fa tusadiquu bihi aad rumaysaan oo markaa baatil aad qaadisaan sidaa daraaddeed waxba ha weydiinina kabacdi buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatusalaam low anna muusaa kaana xayan lamaa wasicahu ila itibaacii haddii nebiyullaahi muusaa maanta noolaan lahaa inuu aniga i raaca maahee wax kale uma bannaanaateen isagoo nebi ah oo towraad lagu soo dejiyey marka towraad waa la nasakhay waxba ha weydiinina marka kitaabka qur-aanka idinku filan xadiidkaana waa xadiid xasana imaamu axmed ayaa warinaya sheikh albani raximah llahu tacaala irwaa ilqaliilka ayuu xasan kaga dhigayaa raqamka kun iyo shan boqol iyo todobaatan iyo sagaal iyo assunna libni abi caasim takhriijkiisa ayuu xasan kaga dhigaya waa xadiid xasana idan wuxuu xadiidkaa marka inoo taxdiir weeye wuxuu inoo caddaynayaa inaan israa'iiliyaad loo baahnayn horena waa u soo marnoo muqadimada ayaan kaga soo hadalnay idan marka maxaa inagu filan waxaa inagu filan inaynu qisada ka qaadanno suuraddaas iyo waxay culummadu ka yidhaahdeen iyo axaadiidta ku timid ayuun baynu ku ekaanaynaa iyadaasaa si walba inoogu filan oo waadixa marka insha allah tabaaraka wa tacaala qaabkaan soo socdaa oo aan sheegaya ayaan qisada u qaybinaynaa maadaama casharkaan muqadimo ugu talagalnay qisadan intaa haddaan muqadimada uga gudubno waxaan u qaybinaynaa maraaxil saddex marxaladood oo nabiyullaahi muuse nabiyullaahi yuusuf ay qisadiisu martay ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala u qaybinaynaa almarxalatu aluulaa marxaladda koowaad waxaa la yidhaha marxalatu asikar waaldacfi waa marxaladdii uu yaraa oo ilmaha yarka ahaa dulmigii lagu sameeyey walaalihii ku sameeyeen ay godka ku rideen kabacdina addoon ka dhigeen oo iibiyeen dhibtay u geysteen ilaa masar la geeyey halkaas oo waxa weeye uu addoonnimo ku koray oo imra'atul casiis uu gurigii casiiska halkaa ay iibsadeen oo addoon uu noqday marxaladdaa marka wiil yar buu ahaa miskiina daciifa aan waxba iska celin karin dulmigaasaa laga galay fara badan waynu arki doonnaa waynu qodobayn doonno marxaladda labaad waa marxalatu alimtixaan waalfitan baa la yidhaahdaa waa marxaladda labaad almarxalatu athaaniya waa alfitan waalimtixaan waxa weeye markuu koray oo dhallinyaro noqday oo xoog yeeshay oo qurux miiran ah oo aad u qurux badan ayaa waxaa lagu imtixaamay naagtii korinaysay oo waxa weeye imra'atul casiis ayaa imtixaan ku noqotay oo intay iscelin kari weyday inay zine iyo qurun ku rido ayay damacday ilaahayna waa ka badbaadiyey isagiina waa ka cararay oo ilaahay buu ka magan galay dhibtaa imtixaankaa markaasaa haddana markii dulmigii caddaaday ayay haddana xabsi geliyeen oo uu muddo xiraa fa labitha fi sijni sabca siniin bidca siniin ayaa imaan doonta dhibtaa iyo mashaakilkaasuu maray marxaladda saddexaadna waxay noqon doontaa marka mid walba oo qodobaynaynaa marxaladda saddexaadna marxalatulcizi baa la yidhaahdaa waalquwa waa markuu xabsiga ka soo baxay oo boqorkii riyadiisii uga soo baxayo oo markaa waxa weeye boqorkii uu ka dhiganayo ninka dhan oo khasaa'inul ardi gacanta ku haya maaliyadda wasiirka maaliyaddaoo kale ka dhiganayo oo uu casiizu misra uu noqonayo oo walaalihiisoo baahan imaanayaan oo sharaf iyo wanaag gaarayo oo marka dambe aabbihii iyo hooyadii iyo dadkii o dhan u imaanayaan oo halkaa sharaf iyo wanaag iyo darajo ilaahay gaarsiinayo saddexdaa marxaladood mid walbana waxaynu ka samaynaynaa qodobo kabacdi markaan qodobada dhammaynana mid walba fawaa'id baan ka samaynaynaa marxaladda ugu dambaysaa oo afraad waxay noqonaysaa khaatima oo waxa weeye aynu fawaa'id iyo cibar ayaynu ka soo qaadanaynaa sida cunadeena aan ku soo khatimaynaa haddii rabiidmo insha allahu tabaaraka wa tacaala marka casharkan koowaad waxaynu uga gudbaynaa muqadimadaas kabacdi markaas casharka labaad ayaynu ka bilaabaynaa qisatu yuusuf walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin